أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك
bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ku soo dhowaada dhegaystayaal warka fiidnimo idaacadda islaamiga andalus qodobada caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo bayaan ku faahfaahisay khasaaraha cadowga allah lagu gaarsiiyey camaliyad istishaadiye ah oo ka dhacday duleedka magaalada muqdisho madaxa kooxda riddada soomaaliya oo qirayin dowladda xabashada etoobiya aysan aqoonsaneen dalka soomaaliya iyo dadka soomaaliyeed isagoona dhanka kala sheegay inaysan etoobiya u diideen badda soomaaliya faahfaahinno dheeraad ah oo laga heliyo khasaaraha saliibiyiinta kenya lagu gaarsiiyey howlgal qorshaysan oo mujaahidiinta ay ka furiyeen gobolka laamo waxaa sii kordhaya khasaaraha ka dhashay daba xooggan oo saacadihii lasoo dhaafay ka kacay guri ku yaala degmada baar dheere ee wilaayada gedo
أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
intaasaad maqsheen dhegaystayaal waxay ahaayeen qodobadii warka fiidnimo oo kooban haatanna iyagoo fisan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa bayaan ku faahfaahisay khasaaraha cadowga allah lagu gaarsiiyey camaliyada istishaadiye ah oo ka dhacday duleedka magaalada muqdisho haddaba bayaankaasi waxaa inoo akhrinaya walaalkeen ismaaciil salaad guuleeda war-saxaafadeed weerar istishaadi ah oo lala eegtay maleeshiya murtadiin ah toddobiyo tobanka bisha safar kun afar boqol afartan iyo lix hijri dhanka kalena ku beegan koob iyo labaatanka bisha agoosto sannada labada kun iyo afar iyo labaatanka saakay oo arbaco ah haliyey ka tirsan guutada istishaadiyiinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weeraray xerada roob da-ay ee duleedka magaalada muqdisho xeradan waxay hoy u tahay maleeshiya murtadiin ah oo ka tirsan sirdoonka shahadalla dirarka ah ee kooxda riddada soomaaliya haliyeygan istishaadiga ah ayaa allah fadligii xoog ku jiray difaacyada cadowga kana gudbay xeendaabkii xerada gudahana u galay saldhigga wuxuuna halkaasi ka fuliyey camaliyad barakaysan oo geysatay khasaare xooggan oo leh dhimasho iyo dhaawac iyo burbur gaaray gadiid dagaal ilaa iyo hadda intaan xaqiijinnay waxaa camaliyaddaasi lagu dilay siddeed iyo labaatan murtad waxaana lagu dhaawacay koob iyo konton kale dhaawacyada badankood oo halis ah ayaa loo daabulay dhanka magaalada muqdisho weerarkani kadib mujaahidiinta ayaa qarax u diyaariyey maleeshiya gurmad ahaa oo maraya duleedka isbaarada shabeelle qaraxaasi ayaa dhacay markii maleeshiyaadku dul tageen wuxuuna sababay khasaare dhimasho iyo dhaawac intaba isugu jira oo gaaray murtadiinta weerarkani wuxuu qayb ka yahay howlgallada jihaadiga ah iyo weerarada abaabulan ee ka dhanka ah soo duulayaasha saliibiyiinta iyo dabadhilfyadooda murtadiinta ah camaliyadani waxay hiil iyo argoosi u tahay dadka muslimiinta ee ku dhaqan ceelasha biyaha iyo nawaaxigeeda kuwaas oo labadii toddobaad ee lasoo dhaafay raaf jirdil iyo tacadiyo guraacan kala kulmayey maleeshiyaadka shahadalla dirarka ah ee soo degay xerada roob da-ay waxaana xusid mudan in xeradan ay ahayd taliska laga abaabulayey weerarada sirdoonka riddada ee beegsanaya xaafadaha rayidka murtadiinta ashahadalla dirarka ah ee horboodaya dulmigan waxaan u sheegaynaa inaan la mooganin dembiyada ay ku kacayaan lagana abaalmarin doono midhaha qaraar ee ay beerteen ogaadana intiinnii maanta ka badbaaday gacanta mujaahidiinta waxaa sugaya dharbaaxooyin ka xanuun badan middii maanta gaartay saaxiibadiinna xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay ballan qaadaysaa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka ah isbahaysiga caalamiga ah ee saliibiyiinta iyo dabadhilfyadooda murtadiinta ah ilaa ay geyga soomaaliyeed ka saarayso cadowga horarka ah ee ku soo duulay iyo ilaa diinta dhammaanteed ay allah keliya u sugnaanayso allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين madaxa kooxda reedada soomaaliya ayaa qiray in dowladda xabashada etoobiya aysan aqoonsaneyn dalka soomaaliya iyo dadka soomaaliyeed isagoona dhanka kala sheegay inaysan etoobiya u diideen badda soomaaliya warbixin ku saabsan warkaasi waxa aynoo hayan walaalkiin cali aadan cabdulaahi caliyare
kooxda ridada soomaaliya ayaa rajaxumo ka muujisay in dowladda xabashida etoobiya ay ka laabato heshiiskii lagu siinayay qeyb ka mida badda soomaaliya ee bilowgii sanadkan ay la gashay maamulka ashaadala dirarka ah ee somalilan wadahadaladii turkiga ee dhowaan fashilka kusoo dhammaaday ayaa xog dheeraada laga helayaa madaxa kooxda ridada soomaaliya xasan gurguurte oo cadeymo dheeraada ka bixiyey shuruudaha adag ee etoobiya ay ku xirtay in biyaha badda cas ee soomaaliya loogu bedelo qeyb kale oo ka mid ah biyaha soomaaliya balse ah badweynta hindiya ayaa bannaanka soo dhigay sida kooxdiisa siyaasad ahaan loogu bahdilay wadahadaladii turkiga xasan garguurte wuxuu qiray in dowladda xabashida etoobiya ay miiska wadahadalka ka muujisay in aysan aqoonsaneyn wax la dhaho dal soomaaliyeed ayna iyadu isku aragto inay geeska afrika ka taliso bilaash xiite murtad xasan garguurte ayaa ku cataabay in dowladda xabashida etoobiya ay dhankooda kasoo xirtay albaab kasta oo ay xeebaha zaylac ugu bedeli lahaayeen aag kale oo isla biyaha soomaaliya ka tirsan
shalay etoobiya way diidaneed gobnimada dalka soomaaliya dafirtay maanta la joogana weli ma aqoonsana berri waa maalin kale maanta la joogaay weli ma aqoonsana waxaan wadahadalkii ankara aan uga soo kala tagna waa intaas inay diiday ilaahay hadda ay diidan tahay soomaaliya dad dal xor ah oo daris la ah inuu yahay ayay diidan tahay waxaasi si loo waxeeya intaasoo jeer ayaa dowladda etoobiya ay meelo badan naga weliba naga xata xanaanteynaysaa inaan xanaaqno oon hindisno oon qaylino oon caytano oon ayadoo raadinayso maanaan samayn hadalkan uu ku hadaaqay madaxa kooxda ridada soomaaliya ayaan ahayn wax cusub waxaana taariikhda ku cad in etoobiya ay weligeeda horar ku ahayd beriga iyo badda soomaaliyeed dhammaan qowmiyadaha xabashida ayaa aaminsan in caasimadda etoobiya ay tahay degmada balcad ee duleedka magaalada muqdisho sanadii labada kun iyo toddobadii markii ciidamada saliibiyiinta etoobiya ay duulaanka ku qabsadeen koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya degmada balcad ayay isugu tageen saraakiishii ciidanka hogaaminayay halkaas oo ay ku damaashaadeen iyagoo isu arkay inay xaqiijiyeen riyadii boqorkoodii melilig oo dadkiisa ugu sheekayn jiray in balcad ay tahay caasimadda xabashada nasaarada ah hogaanka kooxda ridada soomaaliya ayaa qowsaaro u ah gaalada waxayna maxaafiisha siyaasadda la soo taagan yihiin in etoobiya ay siinayaan qeyb ka mid ah badda soomaaliya balse aysan ogolayn inay u soo marto dhanka maamulka ashaadala dirirka ah ee somalilan faahfaahino dheeraad ah oo laga helayo khasaaraha saliibiyiinta kenya loo gaarsiiyey howlgal qorshaysan oo mujaahidiintu ay ka fuliyeen gobolka laamu waxaa faahfaahino dheeraad ah laga helayaa howlgal qarax ah oo ay ciidamada mujaahidiinta la beegsadeen kolonyo kufaarta kenya ah oo ku socdaalaya duleedka magaalada kanyunga ee gobolka laamu waxaa qaraxaana inta la xaqiijiyey ku baktiyey ilaa siddeed askari oo kufaarta kenya ah waxaana ku dhaawacmay kow iyo toban askari oo kufaarta kenya ah waxay mujaahidiintu qaraxaana ku gubeen gaari biiji ah oo ay la socdeen ciidamada nasaarada kenya kadib markii ay qaraxa ku halaagsameen askarta kufaarta kenya diyaarada helikobtar ah ayaa goobta ka daabulay baktiyada iyo dhaawacyada askarta kufaarta kenya ciidamada mujaahidiinta waxay sii kordhiyeen weerarada ka dhanka ah kufaarta kenya ee ka fulinayaan gobolada laamu mandheera gaarisa iyo wajeer oo gebi ahaantoodba ka mid ah dhulalka muslimiinta iyo xooga ku haysato saliibiyadda kenya waxaa sii kordhaya khasaaraha ka dhashay daba xoogan oo saacadihii lasoo dhaafay ka kacay guri ku yaala degmada baardheere ee wilaayada gedo walaalkiin casiim carafaat ayaa inoo faahfaahinaya waxaa saacadihii lasoo dhaafay dab xoogan oo ka kacay qaar ka mid ah xaafadaha degmada baardheere ee gobolka gedo xaafadan dabka uu ka kacay ayaa lagu magacaabaa xaafada kaskey iyadoona dabkan ay ku dhinteen ilaa iyo saddex cunug oo yaryara qaar ka mid ah helada qoyska dabka musiibada ay qabsatay oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyey sida ay wax u dhaceen meeshan waxaa ka dhacay masiibo aad iyo aad u xun oo noolal iyo ay galaafsatay saddex carruur baa meeshan ku dhimatay oo halkaane oo isla dhasho isku isku aabe ah midka ugu weyn toddoba jir uu yahay midka kale kusoo xigay shan jir uu yahay midka kale kusoo xigay toddoba jir ay tahay gabar ay tahay basiyaas baa meesha shalay ka dhacday xilli dambe oo galabkii ahayd waxaan ka codsanaynaa muslimiinta oo dhan meel kastoo joogto gurmad inay u soo gurmadaan aabbaha hadda onoga dhalay qof hadda wax la weydiin karo ma aha waa qof sasay ilaahay aaladiis ogyahay waa maamada saas ilaahay ayaa iskale alxamdulilahi rabbilcaalamiin dhacdadan ayaa qayb ka iyadoona sidoo kale suuqa degmada wadajir iyo xaafad ahaanta dheer oo ka wada tirsan caasimadda magaalada muqdisho uu ka kacay dab xoogan oo geystay khasaare hantiyadeed mahadsanid cazaama warkii fiidnimo ee caawana dhegaystayaal waa naga intaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh